subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a dalkan maraykanka gobolka ohyo ayaa uga digay boqolaal muhaajiriin ah oo ay soomaalidana ku jirto inay waayi doonaan shatiyada lagu wado baabuurta waaweyn haddii aanay keenin caddayn muujinaysa dhalashada maraykanka ama warqadaha deegaanka abadiyada ee dalkan ay ku joogaan gobolka ayaa sheegay in tallaabadan ay tahay mid uu ku fulinayo sharciyo federaali ah oo dhinaca shatiyada ah oo ogolaanaya darawalada inay ku shaqaystaan ama ay ka shaqeeyaan baabuurta xamuulka qaada iyo basaska waaweyn waaxda baabuurta ee gobolka ohio ayaa warqad u dirtay bishii hore shan boqol iyo lixdan muhaajiriin ah oo ay siisay muddo soddon cisho ah in ay ama dukumiintiyada ay ku keenaan ama ay codsadaan racfaan amase ay soo celinayaan shatiyada baabuurta waaweyn kooxaha u dooda xuquuqda muhaajiriinta ayaa sheegay in cadaalad darro ay ku tahay gobolka inuu shatiyada ka qaado dad loo sheegay inay sharciga raaceen markii ay heleen shatiyada kooxahan ayaa ka walwalsan in dadka sharciga deganaanshaha maraykanka waayey ama sugayay ansixintiisaba aysan shatiyada sii haysan doonin sababo la xiriira dib udhac nidaamka ku yimaada christian castle oo afhayeen u ah waaxda gaadiidka ee gobolka ohio ayaa a p u sheegtay in dowladda dhexe ee tallaabadan soo rogtay kii laakiin saddex sano kadib gobolka loo sheegay inuu macluumaadkan xaqiijiyo jibriil maxamed oo bare ka ah jaamacadda gobolka ohio ayaa arrintan aanu wax ka weydiinay waxaana uu yidhi shan boqol iyo lixdankaas qof boqol iyo konton ka mid ah waa dad leh sharciga green carka sidaa awgeed waa loo soo celin doonaa shatigooda oo waxba dhibaataa kama gaari doonto ilaa hadda waxa aan ognahay soomaalida in ilaa afartan qof ay dalbadeen in appeal ama racfaan ay ka qaataan arrintaas iyada ah soomaalidu waa ummadda muhaajiriinta ama soo galootiga ah ee ugu badan gobolka ohio marka shan boqol iyo lixdankaa qof ilaa iyo ugu yaraan kala bar waxaan rajeyneynaa inay soomaali yihiin boqol iyo kontonka sharciga ku haystana waxaan rajeyneynaa inta badan inay soomaali noqon doonaan marka runtii saameyn bay yeelan doontaa dad soomaali ah oo gaadiidley ah oo gaadiidka iyagu lehba islamarkaana darawalo ka ahaa jiray dadkaas hadda waxay ku khasbanaanayaan inay gaadiidka meel iska dhigaan reerahoodii ay usoo saaran kari waayaan noloshii marka haddii qofku uu racfaan qaato oo intuu qareen qabsado uu dowladda warqad u diro oo uu yidhaahdo dacwan ka qabaa arrintaas ilaa dowladdu ay go-aan ka gaarayso dacwadaas kama dambays ah oo racfaankii ama la diidayo ama la yeelayo qofkaasi gaadiidkiisa wuu sii wadan karayaa haddii aanu racfaan qaadan laakiin waxaa laga doonayaa inuu gaadiidkaas ka dhigo mana kaxayn karo shati la-aan gaadiidkaas dadka marka waxaa u furan inay qareen raadiyaan magaaladan columbus waxaa degan qareen la yidhaahdo simikoviski law waxay ku yaalaan banaadir mool oo soomaalidu ay aada u taqaano qof walba oo arrintaasi ay saamaysay wuu u tegi karayaa racfaankaasaa loo xareynayaa islamarkaa wixii arji ah ee kala jiray waaxda socdaalka ayaa dabagal loogu sameynaya muhaajiriin badan ayaa gobolka ohio ka samaystay ganacsi badan oo dhinaca taraagyada ama baabuurta waaweyn kuwaasoo arrintan ay saameynayso